waad mahadsan tahay qadar horta maanta waa maalin aad muhiim u ah wadanka kenya run ahaantii sababtoo ah waa waa maalintii kenya ay qaadatay xorriyaddii laba arrinoo muhiime laba taarikh oo muhiime ayaa maanta ku dhex jirta in in horta dadka ay fahmaan kow kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii waxay ahayd waktigii gumaystihii uu waddanka wareejiyey kun sagaal boqol lixdan iyo afarti waa waktigii kenya ay si fuul ah ama si buuxda u qaadatay waddan madax banaanimo marka maanta waa maalin aad muhiim u ah su-aasha haddan kusoo laabto lixdan sano kadib run ahaantii hadde wax badan oo sidii ahayd inay u dhacaan aan u dhicin way jiraan laakiin waxaan isleeyahay waddanka lixdan sano kadib wax badan baa oo guul ayaa la gaara jirta
n f d ama waqooyi bari kenya lixdan sano maantaoo kale maxay ku xasuusataa ama si gaar ah ay u xasuusan karaan dadka gobolka ka soo jeeda waxyaalaha hadda muhiimka e oo oo ay soomaalida hadda ama gobolka ku xasuus waxaa waaye yacni dib markaad u fiirisid lixdan sano kadib heerka hadda ay ka joogaan soomaalida ama dadka ku nool gobolka waqooyi bari heerka ay maanta ka joogaan siyaasadda iyo dhinac walbood fiiriso waddankan caqibo way iska jiraan hadda sida oo kale sharciyada waxaa dhahan kibaandaha ama sharciga aqoonsiga weli caqibaha ka jirtaa inkastoo dadaal badan la sameeye baasboorada kenyada hadda caqibaha ka jirta wax badan hadda ani baarlamaanka markaan ku jiray aan ka doonnay kuwa hadda naftoona ay ka doodahayaan waxyaala hadda dadka micnaha vetin vetinka loo yaqaano oo yacni dib loo baaraayo oo oo aad u daahinayo inay sharcigaas la helo baasboorada sharciga caqiba way iska jirtaa weli ma aragtay markaad fiiriso de waqtigan hadda la jooga aan u bahnayn in maxaa la dhihi jiray miis kala soo saaro laakiin ayada nafteeda dadaal badan haddii la saaro waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo marka laga hadlaayo gobolka soomaalida ee waqooyi bari kenya aynu ognahay marxaladihii uu soo maray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay maxay kula tahay lixdan sano kadib halka uu joogo marka la fiiriyo dhinaca horumarka maxay kula tahay in gobolku xaaladda hadda uu ku sugan yahay lixdan sano kadib horta run ahaantii lama dhihi karo lixdan sano kadib meeshii la taagnaa lixdan sano ka hora hadda la taageen lama dhihi karo oo waxbaa ka qabsooma waddanka laakiin sidii la rabay waxba uma uma uma dhicin ama uma qabsoomin laakiin hadda nafteeda markii la fiiriyo wax badan baa waddankan gobolkan sa la socoto loo yaqaano n f d amaba waqooyi bari sagaashan iyo labadii wixii ka horreeyey de wuxuu iska ahaa waddan iska saaran emergency yani hataa kelyada hoose lama imaan jirin dastuurka cusbaa iyo waagii dadaalka badnaa la sameeyey oo multiparty democracygi iyo xisbiyadii faraha badan soo bateen yaa horta lagu helay inta badan maxaa la dhihi jiray sawt xorriyadan faraha badan oo hadda la haysto laakiin wax qabad markii la dhahaa hadda dhinaca tacliinta guul weyn baa laga gaaray run ahaantii markaad fiirisid soomaalida ku dhaqan waqooyi bari doorkii hadda kenya kaleyn xagga tacliinta aad bay u sarreysaa jagooyinka hadda ugu muhiimsan ugu sarreeya markaad fiirisid soomaali baa haysaa macalimiin fara badan oo maxaa jirta maxaa la dhihi jiray jaamacada wax ka baro horta dhinaca guul weyn baa laga gaaray ganacsiga naftiisa guul weyn baa laga gaaray markii hadda soomaali ahaan amaba la dhahaa dadka ku nool waqooyi bari ama gobolka laakiin haddana markaan haddana dhinaca kala fiirino xagga wadooyinka run ahaantii aad bay u liidataa waxaan u malayn jidkan ka baxaayo isyolo ilaa aadayo mooyaale iyo midkan gaaris ka baxaayo oo tegaayo madoogashi ugu dambayso waxaan ka ahayn wax hadda lama dhihi karo yani waddo fiican bay leedahay lama dhihi karo gobolkaas marka dhinacaas waxoogaa dib u dhac yaa ka jira laakiin dhinaca kale markaad hadda tacliintii arrimihi aan ka soo hadlane waa horumar la taaban karo oo la arki karo marka sidii la rabo ma ahan laakiin eber ma aha meesha oo wax hadda micnaha development ama horumar oo la taaban karaa meesha iyada nafteeda hadda laga arki karaa